horena waa uga hadalnay shacabka soomaaliyeedna waa dhibaato caama loo geystay ciidamada kenya ay u geysteen arrintaas wax la aqbali karo iyo wax maaragta loo heli karo cudurdaarna midna maahan maxaa yeelay wax lala yaabo waxaa ah hantida soomaaliyeed in soomaaliya dhexdeeda sidaas maaragta lagu tacadiyo waa wax maaragta maskaxda waana arrin la aqbali layahay waana xambaaraynaynaa annagu aad iyo aad ayaanu xambaaraynaynaa shacabka soomaaliyeedna fikirkaas wada qabaa dawladda soomaaliyana qaybaheeda kala duwan markii aan la qabannay ama aan aragnay arrintaana aan wax ka weydiinay arrimaha dariska ayay waxay yidhahdeen waxaan ka shaqaynaynaa xiriirka dawladaha dariska ayaan ka shaqaynaynaa dawladda kenyana inay hantidii soomaaliyeed sidaas uusoo xadgudubto markhaati ayaa ummadda soomaaliyeed inta tahay dawladduna waa maqlaydaa wax la iswaafaji karana maahan arrintaas marka waxaan rabnaa cod dheer waxaan ku leenahay waxaan codsanaynaa in xadgudubka soomaaliya dhexdeeda ciidamada kenya ay ku geysanayaan dawladda soomaaliya aysan ka aamusin arrintaas ay ka hadasho waxgaradka qaybihiisa kala duwan iyo bulshada soomaaliyeedna dhammaanteed arrintaas wax waxa ay ka qabaan inay tahay culays soo kordhay awal waxaa la samayn jiray oo ciidamada deriska ay samayn jireen ciidamada soo geli jiray waxay rabaan inay gudaha soomaaliya dhexdeeda ka samayn jireen xarumaay tegi jireen dhul maaragta baalkeed military ahaanay usoo geli jireen laakiin hanta hantidii soomaaliyeed in saas lagu xadgudbo lagu soo kallaho sooxdii miino lagu xiro qalabkii iyo shaqaalihii iyo dadkii iyo shacabkii isticmaalayay oo goobjooga saa u daawanaya waa wax lala yaabo